bismi illaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hiraafayla dhegaystayaal qodobada wararka warsan hiraabtunsin haytona meybaan ka weynaa madaxweynaga iskarantiili use iyo golihiis wasiirada iyo xildhibaanadiis ee dowlad goboleedka hirshabeelle iyo weliba ku hadlay wararka sheega umti use istakoori kiisaska coronavirus ee soomaaliya la sheegaha intuu deerin lixdan qof maamul goboleedka jubbaland mayba xaqiijiyey kiisas coronavirus ee markiin ka horreeytay maamulka gobolka hiiraanna maba uu sihiray xadka etoobiya soomaaliya la wadaagtaa madaxweynagii hore ee dowladda ku-meeldeerka sheekh shariif sheekh axmed ayaa ku hadlay coronavirus saas oo kale weliba la hadlay ganacsatada shacabka iyo weliba beel caalamka weerar yaela ka qaaday saldhigyo ku sugnaayeen ciidamada dowladda kenya maamulka galmudugna baa ka dhuwaaqay intii golo deegaan lasuu bii doona degmada caabud waaqi ee gobolka galgaduud ra-iisul wasaaraga masar maba cambaarayay fal koox dad e ku nool tuulo kumida dalkaasi iyo ka hor surimen anti qof coronavirus amuu dila duuga
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
raabnimo salaase oo taariikhdani ka beeganta tumiy afarta bila afaraad ee abriil sanadda labada kun iyo labaatanka warkaan u xusnay hasiin jeediya cabdinaasir mewna farsameeyaha ayaa ka dhawaada warkii oo faahfaahsan madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare iyo miba uuse markii unka horeytay ku hadlay warar maalmogilaha dhaafiya bahaay oo sheegay intii uuse iskarantiili obsi uuse ka qabo cudurka coronavirus iyo weliba intii uuse la kulami xildhibaankii waan ahay wasiirkii hirshabeelle ee dhuwan cudurka coronavirus amuudi madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare oo la hadlay laanta afka soomaaliga ee b b c da iyo miba uuse marka hor ku hadalahay wararka sheega intii uuse karantiil gali
cudurkan waa cudur halista aada loo kala qaado daawo male tallaal male faafidna aaday u sahlan tahay waxaa kaloo la soconnaa xaaladda caafimaad ee waddankeenu ku sugan yahay marka loo fiiriyo waddamadii waaweynaa sida maraykanka iyo talyaaniga iyo jarmalka iyo spain waxay la mareen iyo waxay had ku jiraan marka loo fiiriyo iyo anaga xaaladeena caafimaad aan ku jirno waa inaan dadkeena barnaa in xalka keliya oo lagu maarayn karo inuu yahay katiinada faafida cudurkan in dhexda laga gooyo oo laysguuli yeelo dadka mas-uuliyiinta waxaa lagama maarmaana inay dadka u noqdaan tusaalo dhaqankeenu aada guuniyeelka ayuu necab yahay dadku waa dhibsadaan fasiraad xunaa laga samaynaa dacaayadaa laga samaynaa yacni dhaqankeenu weli uma bisla mabda-aan ah isuguuniyeelka soomaaliyey reer hirshabeelle waa sida keliya oo cudurkaas aan uga badbaadi karno
madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maadaama uuse sheegay intii karantiil galay use iyo wasiirada iyo dhammaan xildhibaanada dowlad goboleedka hirshabeelle si markaas lanfaafin cudurka coronavirus iyo dhidhiga kale mayba la weydiiyey qaabilaadii badan ay tay ee madaxweynaha use bulshada iyo liba madaxda use la suubiyay iyo la isku bedeli
wuxuu uga duwan yahay dhaqankeena siyaasadeed waxaa aada uga badan qaabilaada qaabilaadaas qofka shaksigaa inta qofoodoo la kulmaysaana way badan tahay sidaas daraaddeed isgooniyeelku wax kale maaha waa qaabilaadaasoo la joojiyo waa aaladaha tiknolojiyada sida taleefanada iyo whatsabyada iyo social mediaha oo la isticmaalo iyo dadka mas-uuliyiinta in shaqada rasmiga hofiilka ay qabtaan annaguna madaxda haddaan nahay dadka aan tusno qaabilaada iyo isu soo uruurka iyo reception koo la fadhiyo iyo dadkoo saf loogu jiraaho inay cudurkii saacidaynayso xaaladda aan ku jirano wax faa-idaa inayna ummadda soomaaliyeed u lahayn
dhinihi kale dowlad goboleedka hirshabeelle yemi baa la qorsheeyay intii bilo hadareeran gudaantiyo ku dhiyan doorasho xildhibaanada dowlad goboleedkaasi laakiin may isku bedeli qorshagaas weliba ku jawaabay madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare wallaahi annaga laba arrimood ayaa hadda noogu daran waa saamaynta muxuu ahay caafimaad oo cudurkaan ilaahay hanaga fududeeyo ay keeni doonto waxaa ka sii welwel badan dhibaatada iyo saameynta xagga dhaqaalaha ay keeni doonto sababtoo ah maanta ee shirka aan galnay doodeeda ugu badnaa waxaan uga hadlaynay saameynta dhaqaalaha dadka maalinlaha ku nool oo mushaarka mataqaana aan qaadan oo aan xawilaad waxba ka helin oo yaanyo yar iyo liin yar iyo mataqaanaa khudaar yar magaalada kaadsadaan ku nool hal doolar laba doolar maalintii soo gasho dadkaas impactiga ay ku yeelan doontaa ayaa ayaa welwel lagu haaya haddii ilaahay ha naga fududeeyo waktigii aan cabsida ka qabnay haddaysan nagu dheeraan oo wakti doorashadii la qaban karo dabcan yani maasha allah in ilaahay naga fududaan rajeyneynaa laakiin taladaasu tala hadda maanta noo taal maaha waa tala aan geli doono si wadar ah oo ka tashi ah waktigii ilaahay ee arrintaa dhinac noo dhaafsiiyo
dowladda soomaaliya maba xaqiijiday intii la diiwaangeliyey soddon iyo shan xaaladood oo covid toban sagaal ee afar iyo labaatankii saac ee la dhaafi xaalado cusub ee soddon iyo lamada kumid ee mibayo ku sugayana magaalada muqdisho lama maybaa laha ku diiwaan geliyey hargeysa booramana maybaa laha ku helay qofkiin ka horeeyey wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda soomaaliya fawziye abikar nuur iyo warbixinta maalinlada ee arrimo covid toban iyo sagaalka sheegtay intii xaalado geeka waa shalay korartay tirada guud ee dadka laku diiwaangeli iyo andhikanta lixdan xaaladood konton iyo lama kumid ee bukaanada xaaladii caafimaad iyo eed anfaylata maybana la karantiilay idoosho sado kumid e maybaa laka daawayahayelata cisbitaalka martini iyo qofka kalena usaka jara xarun caafimaad oo ka taala xalana marwa fawsiye abikar nuur maybay aan ka baaqday dadka intiyo idoosha ruugan haddiiyo anjarna arrimo muhiime oo nololo eh dadkaniyo ku dheeradan laba mitir taxadir gaar ana laku muuji dadka eedka u weyn iyo weliba dadka qaba cudurada maamul goboleedka jubbaland maba xaqiijiyay kiisas coronavirusa jubbaland iyo ka dhawaaqday kiisas cusub oo ka saabsan coronavirus oo laku helay magaalada kismaayo wasiirka arrimo guda dowlad goboleedka jubbaland maxamed warsame daraawiish oo ay guddoomiyaha guddiga ku horseedo kacaabuqa coronavirus ee jubbaland ya sheegay aanti lama qof laku helay covid toban sagaal maba uuse sheegay hata intii laka karantiilay cisbitaalka magaalada kismaayo meelose oo lakala tacaalaya xaaladiyo lamada qof iyo maba nagadaanahan in ka horeeya oo laku xaqiijiyay intiio gaban covid toban sagaal waana rogan meel kumida dowlad goboleedyada gaar ahaan jubbaland maamulka gobolka hiiraan miba ciidama jeeyay xadka dalka etoobiya wafdiisu hoggaamiye guddoomiyaha gobolka hiiraan oo weli xilkas rasmian in la wareegna cali jayte cusmaan iyo weliba saraakiil ciidamada ammaanka iyo deeri deegaano ka dhow xadka gobolka hiiraan uu salilayay dalka etoobiya ujeeddada wafdiga anseedan deegaanada xadka maba laga sheegay fulyowka awaamiirta madaxda qaranka iyo weliba madaxda hirshabelle oo eh intii bulshada laku badbaadiyay caabuqa coronavirus waana la hira xuduudo dalka usley guddoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan yaa sheegay intii xiligun walaayo ku damboy la yidhi xadka uuse gobolka hiiraan laleeyay etoobiya oo la nijay deegaanada xadka ciidamo eedan badan oo booliise maalmo ka hor iyo guddoomiyihii baarlamaanka hirshabelle cusmaan barre maxamed maba sheegay intii xadka gobolka hiiraan uuse isku furayay islamarkaasina jaadka koox etoobiya si caadi ahan galo gobolka hiiraan madaweynagii dowladda kumeeldaar kumeeldeerka ahaa ee laha ka dhisay dalka jabuuti sannaddii labada kun iyo sagaalkii oo warbaahinta kala hadal iyo muqdishoyo si gaara maba uusan la hadlay dowladda federaalka ganacsatada shacabka iyo beela caalamka dhinihii dowladda oo uusa ka bilaabay maba uusa hajeediyay intii mas-uuliyad baleerinyo isku saarta la dagaalanka cudurka iyo oona sheenaasa qalabba laka baaro haano laka daawayo dadka iyo weliba haano naftiyo walku gobodow macluumaadka dhabta ee faafowka cudurkiiyo sheegay inti jahwareer eedan badan ku jara balse dowladda lankubaahaya inti si rasmi ee dadkiya ankushaafida sida meelo lanku saara hadallada lasadhamarahaye ganacsatada maba uusan jeediyay intii dhaqaalagii kabii jaran xaska cimrada iyo weliba sakada dadka dhibaataysan iyo kumidayn barakacyaalka maadaama laku guda jara xaalad adag oo lakasama tabiilanbaahani shacabka maba uusa ku dalbaday anti oo qaadaan fariimo caafimaad ee lahanjeediya wasilinyaraa ay khatarta faafowka cudurka corona islamarkaaseen iyo badiyan akhriyowka qur-aanka adkaarta iyo weliba ducaayooyinka beelo caalamka maba uusan jeediya intii garab sirman soomaaliya oo xaalado nolol iyo weliba to caafimaad wajahaya maadaama langordhan yari wakhtiga uusu dareero cudurku oo uusu kocosida intii galan ku siiyaan dowladda soomaaliya dowladda federaalkana mibaanka baaqi intii ooda shaqeyn faylaya la suubsata dowlad goboleedyada islamarkaasina dana siyaasadeeda lankufiran maadaama arrintuun abuuru korta midnimada dadka soomaaliyeed waana laku gudub kora caqabado jara si uusa hadalkan dhiki miba sii korarhaya kiisaska dadka laku helay cudurka coronavirus ee soomaaliya mibana shaniida labaatee afartii saaci laha dhaafi la diiwaangeliyay soddon iyo shan kiis cusub guutahaan dalka wararka laku helo gobolka jubbada hoose miba sheegaan intii xubnuhu ku tirsan al-shabaab iyo weerar ka qaadan saldhig ciidamada kenya deegaanka kulbiyo kaleyn gobroogyaal iyo warsamibaan sheegaan intii dagaalka dareeray muddo ku badan hal saaca waana ku dhihi saldhigga kulbiyo meelase oo lan idaayo korna khasaariga dhabta ee ku dhaladay maadaama xillaha miing ee dagaalka usa dhiyi wararka daawaci baro internetka ee al-shabaab mibaa guulo laku sheegday dagaalkaasi oona laga sheegay intii khasaare ku diirsan ciidamada kenya oo kumid ah ciidamada amisom ee soomaaliya rooga wararka laku helo deegaanka kulbiyo ee gobolka jubbada hoose miba sheegaan intii xaalada hata deganta habahaato ciidamada kenya wadan dhaqdhaaqii ciidan oo ay ku weydiiyaan xubnoogii haweerari ee ay ku tirsanaa al-shabaaba surunka warkaasi ku ahaa idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ra-iisul wasaaraga masar miba uusa cambaareeyay koox dade oo kanool tuulo ku mid ee dalkaas haanase oo horsurmi duugowka dhakhtarada laha kuwarmay intii cudurka coronavirus an dhimati dadka falkaasi ka dhaqaaqi mibaa ka tilmaamay xushmad laawiyaal ra-iisul wasaaraha oo ka hadlaya afka dalka masar ayaa qadka teleefoonka miba uusa ka raali geliyey mustaf madboli oo eh lankii gabii bilaabmayta dhimatay bayaankana mibaa laha ku dhiyay warbaahinta qaranka saasna laga sheegi labaatii sida qof iyo langhiri arrintaasi ku dhidi deegaanka shubra mibana la rumaysna intii oo ku obsadaayeen haddii miidka meelasoy laka aasa ama laka duuga inti suuragal a tah inta viruska usa deegaanka ka faafa warkiis akhyaara idaacadda warsan ee magaalada baydhabo hiraabtan kula dareerteen inta ninka dhunyi wararkan weliba ku weynaayay kiisaska coronavirus ee soomaaliya ma badelay lixdan qof si wasaaradda caafimaadka sheegtay jubbalandna kiisaskii inka horey oo lama e yalaha ku xaqiiji madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeellena miba uuse sheegay intii wasiiradiis xildhibaanada iyo usuuba iskarantiidhan qaabilaadii badanayti ee madaxweynaga suubii jarina usurooji maamulka gobolka hiiraanna miba sheegeena intii xadka etoobiya gobolka hiiraan la wadaaga ciidamo dheeraad ay jeeyeen madaxweynagii hore ee dowladda kumeeldeerka sheekh shariif sheekh axmedna baaqaan daribeela caalamka ganacsatada shacabka iyo weliba dowladda federaalka soomaaliya